الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu dhexda kaga jirnay meydka iyo waxyaabihii u waajibayey waxaynuna ku jirnay iyadoo markaa salaadii qaabkii loogu tukanayay musanifku raxmatullaahi calayhi wax ka mida uu inoo sheegay uuna kusoo gabagabeeyey wayusallimu bacda araabica waa uu salaamo marsanayaa takbiirta afraad dabadeed marka laba kelimadood ayuun baynu u idaafeynaynaa oo raacinaynaa ta koobaad waxa weeye shaksiga haddii takbiiraha qaarkood lagala hormaro waa arrin keensan karta inuu fahmi waayo si uu markaa salaada iyada ah qadaageeda iyo qallaheeda uu ula yimaado ahlulcilmiga laftooduna waa isku maandhaafeen qaabka laga yeelayo waxaynu kuse kusoo koobaynaa inaynu nidhaahno shaksiga haddii takbiirta koowaad iyo dikrigeedu dhaafo oo bimacnaa markuu sidaa takbiirtii ula yimaadee uu u xidho ta labaad laga gaadhsiiyo oo markiiba imaamkii tii labaad la yimaado oo wakti uu dikri akriyo oo faatixadii akriya ay suurogeli weydo xaaladda noocaasiyo faatixadu way ka dhacaysaa haddii takbiirtaas koowaad markuu sidaa ula yimaado tii labaad laga gaadhsiiyo way ka dhacaysaa takbiirta koowaad wixii la akrinayay oo faatixada ah way ka dhacaysaa takbiirta labaadna imaamkuu ku raaci dikriguu akrinayana wuu ku raaci oo sidaasi buu ku wadi oo salaada ku dhammaystiri amaa hadday intaa ka badan tahay waxa weeye xagga takbiiraha wuxuu ku raacayaa imaamka haddii arrintu intaa aynu sheegnay ay ka badan tahay waxa lagala hormaray sida laba takbiirood iyo wax ka mid ah in la masalan wax la mid ah in lagala hormaro waxaynu odhanaynaa takbiiraha imaamkuu ku raacaya dikriga la akrinayo takbiiraha ma ilaalinayo tartiibu markaa imaam imaamka tartiibkiisa iyo qaabka ay ugu ratiban tahay ma ilaalinayo ee tartiibu nafsihi buu ilaalinaya isaga tartiibka naftiisa ay u leedahay ayuu tixgelinaya oo tusaale ahaan takbiirtii koobaad way dhaaftay iyo faatixadiiba takbiirtii labaad oo dhexda lagaga jiro ayuu yimid markaasuu xidha mar hadday sidaa tahay waxaynu odhanaynaa takbiiraha imaamka ku raac oo imaamku markuu takbiirto dee la takbiiro laakiin dikriga uu akrinayo ha ku raaci ee tartiibka naftaada ilaali oo takbiirtaada koowaad isagana tiisii labaad ah imaamka imaamku wuxuu akriyayaa tusaale ahaan salligii nebiga sala allahu alayh wasalam adiguna faatixada akri markuu mar kale takbiirto takbiirta ku raac imaamku wuu ducaynaya adigu ha ducaynine salligii nebiga akri mar kale imaamku wuu takbiiranaya takbiirta ku raac imaamku markaa iyada salaam naqsigiibuu diyaar u yahay adugu salaam naqsiga ha u diyaar garoobeyn ducadii meydka akri marka uu salaam naqsadana mar kale takbiiro oo waxa weeyaan tii salaam naqsiga ha noqoto marka tartiibka naftaada ilaali takbiiraha oo kula ku raac laakiin ha ku raacin waxa weya dikriga iyo waxyaabahan u akrinayo ee tartiibka naftaada ayaad ilaalinaysaa taasi waa mid oo waa masale aynu baraarujinayno waxaynu kale oo u idaafeynaynaa shiika hadalkiisa oo aynu baraarujinaynaa had iyo jeer dadka in badani waxaanay kala saarin algaa'ibu can ilbaled iyo algaa'ibu fi lbaled waxay fuqahadu ka cabiraan shaksiga beledka xaggiisa ka maqan oo beledkaba aan joogin meydka beledka ka maqan meel kaloo ku dhinto oo aan beledka ahayn beledka ahayn waxaa looga jeedaa dee meeshaa dadku degan yahay wixii aan ahayn musaafo markaa durugsan noqon karta isla cali wax lamada geli karto iyo beledka magaaladaa uu yaallo in meydku xabaalihiisa qaa'ib ku yahay marka alqaa'ibu can ilbeled beledkaba waa ka maqan yahay meydku alqaa'ibu fi lbeledna beledka dhexdiisuu qaa'ib ku yahay oo xabaalaha lagu soo aasay magaalada dabeedna waxaa lo odhanayaa masaajidkan ha lagaga tukado saasoo kalea loo odhanaya labadaa farqi baa udhaxeeya oo shaksiga beledka ka maqan haddaan lagu tukan way bannaan tahay markaas salaatu lgaa'ib in lagu tukada mar haddaan lagu tukan haddii kale ma bannaan tahay khilaafaad iyo hadal ayaa ku jira laakiin iyada lafteeda saxiixu waa inaan la sunnaynayn in lagu tukadee haddii aan lagu tukanuun ayaa lagu tukanaya markaa shaksigaa beledka ka maqan meydkaa ka maqan haddii aan lagu tukan oo meesha lagu aasay aan lagu tukan dee halkan waa lagaga tukan karaya ama ka beledka dhexdiisa ku maqan alqaa'ibu fi lbeled waa magaalada dhexdeeda meel ka mida lagu aasay xabaalaha magaaladun baa meel lagaga aasay dabeedna masaajidka in la yimaado la yidhaahdo kaalay oo mase halkan aan kaga tukanno taasi wax saxa ma wax saxa ma waayo beledka kama maqna magaalada dhexdeedunbuu meydku ku dhex maqanya meel kale ma xabaalaha magaalada meel ka midu ku aasay ta noocaasiya waxaa la badaa halkiisa in loogu tago qabriga lagu soo tukado mar haddaan lagu tukanin waa in halkiisa loogu tagaa meydka oo qabriga lagu soo tukadaa ee in la yidhaahdo magaalada masaajid ka mida meyd baanu soo aasno kumaanaan tukana shiikow ku tukada sax ma waa in qabriga laftiisa la tagaa waayo beledka kama maqna kadibna qabriga laftiisa lagu soo tukadaa oo meydka salaadiisii sidaa loogu dhamaystiraa labadaa masalo ayaynu baraarujinaynaa wayudfanu waa la aasaa maydkii fii laxdin baa lagu aasaa il ayaa lagu aasaa mustaqbil alqibla xaaluu yahay mid qiblada ujeeda qiblada mid markaa qaabilsan oo ujeeda marka meydka qabriga dhexdiisa il waa loo sameeyaa iilku waa ka xagga qiblada laga duwayo ee xabaasha dhinaca barbarka laga jeexayo ee in qof leegda inta looga jeexo meydka la geliyo dabadeedna sidaa lagu aasay waa macruuf iil baynu nidhaah waxaa kaloo bannaan shaqiga waxa loo yaqaano dhexda in laga jeexo xabaasha in dhex laka jeexo dhexda laga jeexo iyana waa bannaanta bal ahlulcilmigu ijmaac bay kusoo naqliyeen labaduba inay bannaan yihiin adiladana waa ku suganta sida markaa imaamu nawowiba uu markaa majmuuca kusoo naqlinaya ijmaac in xabaasha dhexda laga jeexo iyo in iilka qarka laga duwo oo laga jeexo labaduba inay bannaanta labaduba inay bannaanta laakiin iilka ayaa fiican haddii aan dhulku dhul waxa weeye markaa jilicsan aanu ahayn waayo iilku waa kii alla subxaana wa tacaala uu nebigiisa u dooray sala allahu calayh wasalam markii saxaabadu ay yidhaahdeen kii dhexda ka jeexi jiray iyo kii iilka samayn jiray labadaba aan cid u dirno kasoo hormara ayuun baynu markaa nebiga sala allahu alayh wasalam markaa u dooreynaa oo noqonaya ka markaa arrintaa iyada ah u nasiib yeeshay waxaana soo hormaray kii iilka sidaasaa nebiga sala allahu alayh wasalam qabrigiisa markaa iil loogu sameeyey mustaqbil alqibla qiblada ayaa loo jeedin oo sida qofku markuu seexdo dhinaca midig intuu jiifsado marka haddii qiblada ugu jeedo sidii oo kalea midka loo dhigaya oo dhinaca midig sidii qof hurdo oo kale dhinaca midig baa loo dhigi wejigiisana qiblada ayuu u jeedaya sidaasina kama suulin marka ummadda muslimiintu ilaa yowmina haada dhammaanna waa isku waafaqaan wa yusallu waa laga soo bixiyaa min qibali ra'si xagga madaxa ayaa laga soo bixiyaa naxashka meydka marka laga soo saarayo birifqin si dhimirsan ayaana looga soo saaraa meydka qabriga marka la rabo in la soo geliyo naxashka waxaa looga soo bixiyaa si dhimirsan kadibna waxaa loo soo siibaa qabriga in la geliyo oo laga soo dhiibo bay sunnadu tahay dhinaca addimada dhinaca addimada qabriga in laga soo dhiibo dabeedna saa loo soo geliyo qaabkaasi ayay noqonaysaa wayusallu ay wayukraju waa laga soo bixinayaa min qibali ra'si naxashka xagga madaxiisa ayaa meydka laga soo bixinaya dhinaca madaxa ayaa laga soo dhiibaya madaxa ah madaxa naxashka ayaa laga soo bixinaya oo dee soo xiga madaxa qabriga madaxa meydka laakiin xagga laga dhiibaya qabriga marka sidaa loo soo dhiibo macnaa meydkii naxashkii waxa lala soo istaagay tusaale ahaan dhinaca galbeedka markaynu inagu imanka halkeena joogno qiblada de waa waqooyi marka waxa weeye dhinaca galbeedka ayay noqonaysaa lugaha meydka marka naxashka madaxiisa ayaa halkaa lasoo joojinaya oo noqonaya madaxa meydkana meydkana madaxiisiia dabeedna halkaa galbeedkaa laga soo dhiibi saasaa loo soo gelin khalaas sidaasi baa markaa lagu soo dhigaya marka dhinac marka laga eego waxaa laga soo dhiibay meydka lugaha qabriga dhinaca lugaha qabrigu xigaan baa laga soo dhiibay oo galbeedkii ah laakiin qaabka loo soo dhiibay marka la eego madaxaa lasoo hormariyey meydka madaxiisa ayaa lasoo hormariyey marka dhinaca naxashka madaxiisa oo xagga qabriga lugihiisa soo xiga ayaa laga soo gelinayaa sidaasi baa lagu gelinaya wayaqulu wuxuu odhanayaa alladii yulxiduhu kii luxud luxudka dhigayay iilka dhigayay kii iilayay ee iilka dhigayay wuxuu odhanayaa bismi illaah alle magaciisa ayaa bimacnaa uudicuu ku dhigayaa iyo wa calaa millati rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam iyo diintii rasuulka sala allahu alayh wasalam alle magaciisa iyo diinta nebiga ayaan ku dhigayaa sala allahu alayh wasalam shaksiga bimacnaa qabriga wayubtacu waa la jiifiyaa fi lqabri qabriga dhexdiisaa la jiifiyaa bacda an yucamaqa kadib inta qabriga la dheereeyey qabriga in la waasixiyo oo la dheereeyo intaba adiladu wayna amartay qadarba yaanay sheegine marka wayna amartay dirkaba bacda an yucamaqa kadib inta la dheereeyey ee macnaha la daadejiyey hoos loo dheereeyey qaamatan wa basta joog iyo gacantaag nin dhexdhexaada joogii iyo gacantaaggii oo gacantana uu ku daro inta markaa qabriga marka la dheereeyo ee intaa la gaadhsiiyo ayaa waxa weeye la dhigayaa marka qadarka la dhigayaa waxba adilada kuma cadda ee waxa un la rabaa qadar markaa meel kastaba qadarradu way isku khilaafi karaan oo meelaha qaarkood way ku kala duwanaan karaan oo meelba sibay ku habboonaan kartaa lakiin adiladu in la fogeeyo oo la dheereeyo oo la waasiciyo o la hagaajiyo qaabkaasay noqdaan marka waxa fiican bay leeyihin shaaficiyadu joog nin dhexdhexaada joogii iyo gacantaagii waa ilaa afar dhundhun iyo bar bay yidhaahda sida imaam nawowi uu sheegayo ilaa afar dhundhun iyo bar qadar ah in la qodo ayaa fiican wayusadaxu lqabru qabrigana waa la simaa oo korkiisa waa la simaa tasdiixu lqabri iyo tasniim labaduba waa banaayey in qabriga korkiisa la simo iyo in sidii macna kuris oo kale kuris oo kale hareeraha laga soo bixo liidkaa dhexe la dheeraysiiyo waa ay banaantahay waa ay bannaan tahay bacdu saxaabana waxay sugayeen nabiga sala allau alayh wasalam qabrigiisu inuu musanam ahaa mid markaa kuris leh oo hareeraha laysaga soo riixay labada dariiqabana waa ay sugantah walaa yubnaa calayhi lamana bineeyo korkiisa bal waa muxaram in la bineeyo cala alqowli saxiix sida saxiixa ah waa muxaram waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waa uu nahiyey in qabriga waxa weeye markaa la nuuradeeyo ama lagu kor fadhiisto ama la bineeyo walaa yubna calayhi lama dhiso oo qabriga korkiisa lama dhiso in markaa qabriga la dul dhiso iyo inuu meel hore u dhisnayd lagu aaso farqi male midnaba ma banaana walaa yujasasu lamana nuuradeeyo oo qabriga in lagu cibro qaato baa loogu talagala oo qabriga kii taajirka ahaa iyo kii caalimka ahaa iyo kii mas-uulka iyo madaxweynaha iyo wax la mida ahaa iyo kii faqiirka ahaa ee dadka ugu hooseeyey inaan la kala garan baa loogu talagalo oo qabri qabri uun ka noqdo marka in la nuuradeeyo wax bannaan maaha waana wax ujeeddadii laga lahaa qabriga in lagu cibro qaato kasoo horjeeda wey marka wax saxa maa marka ma banaana qabriga in la dhiso iyo in la nuuradeeyo iyo in wax lagu qoro magac iyo qeyrkii toona wax banaan ma walaa ba'sa bilbukaa oohintii dhib male cala lmayiti kan dhintay loo ooyaa min kayri nawxin wax baroor ah iyadoo aanay la jirin haddii shaksigu iska ooyo marka dhimashadaasi ay haleesho ee cid markaa ehelkaa iyo cid lamida ay dhimato asaanay baroori la socon baroortii dhawaaqa iyo shaksiga maxaasintiisa iyo wanaagyaalkiisa oo la tirtiriyo tii aanay jirin ee shaksigii qalbigiisa ayuunbaa markaa debcay sidaa daraaddeed buu ooyayaa wax dhible taasi ma qofki inuu ooyo isagaa wax dhawaaqa bixinay walaa ba'sa dhib male bilbukaa'i oohin cala lmayiti ka dhintay loo ooyaa min kayri nawxin baroor la-aan iyadoo wax baroor ahi aanay jirin oo baroorta ayaa muxaram ah sharcan iyo walaa shaqi jaybin iyadoo wax markaa jeexjeex markaa maryaha la dildilaacinaya aanay jirin oo waxa weeye dhuunta iyo jeebka iyo halkan la jeexjeexaya maryaha aanay jirin mar haddaanay baroor iyo marya jeexjeex iyo ciid isku liqidi meesha aanay jirin ee shaksigu iska ooyo uun dhib ma leh bal waxa weeye waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa quluubtooda qaar ka mida addoommadiisa uu yeelo oo kuwa naxariisanaya ayaa ilaahay subxaana wa tacaala quluubtooda geliyaa marka wax dhible ma aha shaksigu inuu ooyaa wa yucazaa waa loo tacsiyeeyaa ehluhu meydka ehelkiisa ilaa halaasati ayaamin ilaa saddex maalmood lagala gaadhayo min dafnihi aasidiisa laga soo bilaabo aasidiisa marka laga soo bilaabo ilaa saddex maalmood lagala gaadhayo waa ay markaa waa loo tacsiyeeyaabu markaa runtii sida saxiixa ah tacsiyadu saddex maalmood kuma qeydna saddex maalmood kuma qeydna bal bacdu ahlilcilmi bidaca ayay ku tiriyeen in saddex maalmood lagu qeydo ee waa bixasab alxaaja sida marba dantu keensanayso ayuunbay ku xidhantah ee saddex maalmood mid ku qaydan maa laakiin qolada saddexda ku qeydaysaa waxay ka eegeen had iyo jeer dadka qaalibka murugada culus inta ay dushooda saaran tahay inay saddex maalmood tahay wixii ka dambeeya inay cusboonaysiin murugadii lagu soo cusboonaysiinayo ay noqonayso waayo qofka mar kastoo aada xasuusiso waa ku tacsiinaynaa yaa tidhaahi naxdintii waa kusoo noqonaysa xusuustii waa kusoo cusboonaanaysa dhinacaasay ka eegeen laakiin saxiix maaha muddadaa ay ku qeydayaan ee waxa weeye waa sida marba dantu keensanayso bani aadamkuna wuu isku khilaafaa ama wuu ku kala gedisan yahay oo macnaha wuu wuu isku khilaafsan yahay oo way kala gedisan tahay inta qofka murugadiisu ay laagto mid baan saddex maalmood iyo afar iyo shan iyo lix iyo bil baa ku baaba-ay oo culayskeeda yeelanaysa oo tacsideedu markaa iska ballaaranaysa mid baa dhici karta sidaa ay sheegayaan inay tahay markaa muddada in lagu qaydaa oo la yahdo intaa wixii ka dambeeya qofkii loo tacsiyeyn maayo tacsiyeyntuna maaha idaacaadkoo laga sheegay iyo meelahaasoo jaraa'idka lagu qoro oo taasi wax saxa ma aha ee waxa weeye waa qofkii in la sabirsiiyo wey in la sabirsiiyo oo masiibadaa ku dhacday waxa weeye maydkiisii markaa dhintay iyo isagabana loo duceeyo lana sabirsiiyo la yahdo markaa sabir taasi ayaa markaa tacsiyey noqonaysa markaa taasina saddex maalmood in lagu qaydaa qowl saxiixa maaha walaa yudfanu lama aaso itnaani laba fii qabrin qabri laguma wada aaso ilaa lixaajatin dan oo keensata mooyaane inay dani keensato oo masalan dadka dhintay ay badan yihiin sidii maalintii uxud oo kale mooyaane in waxa weeye laba qabri laysugu geeyaa sax maaha ee qof kastaba qabrigiisa gaar in loo dhigo ayuu xaqu leeyahay laakiin haddii dantu keensato laba iyo saddex iyo afar iyo ka badanba waa la dhigi karaa haddii dantu ay keensato biqadri alxaaja loo eegayaa marba intii la dhigi karaya ee uu qabrigaasi qaadi karayo waa la dhigi karaa laakiin marka kale laba in la dhigo ma ahay mid kastaba waa in gaarkiisa loo aaso haddiise dantu wacato dee addaruura tuqadaru biqadriha wakadalika alxaaja marka daruuradu qadarkay leedahay baa lagu qadaraa xaajaduna waa lamid kitaabu zaka kitaabu axkaami zaka axkaamta zakada kitaabkeedii hada maxalu zakadu sida aynu wada garanayno waa rukni ka mid ah arkaanta islaamka waana shay ka mid ah ashyaada diinteennu ay ku binaysantahay arkaanta u ah ee ay ku dhisan tahay waana shay cidda dafirta ee tidhaahda wax jira ma aha ee aan cid hadda soo muslintay ahayn ama cid markaa nashaa bibaadiyatin baciidatin cani alculamaa min cidlo ah oo miyi ah oo aan culimaba lahayn ku barbaartay aan ahayn hadday dafiraan biijmaaci ahlilcilmi gaal buu noqonaya waayo waa maa culima min addiini bidaruura waa wax diinta si sahlan lagaga ogaaday oo cid kastaba garanayso marka cidda dafirtaa ee tidhaahda diinta kama mid aha biijmaaci ahlilcilmi diinta waa ka baxaya qofka noocaasi haddii waxa weeyaan aanu dafirinna mabaanida afarta ah ee ahlu sunnuhu isku khilaafaan bay ka mid tahay shaksigu ma gaaloobaya mise gaaloobi maayo haddaanu xitaa dafirin ee uu diido uun xukunkiisu muxuu noqonayaa laakiin saxiixu waa inaanu gaaloobeyn ee waxa weeyaan caasi markaa faasiqa uu noqonayo ayna tahay imaamka muslimiintu inuu xoog kaga qaado iyadoo weliba laguna sii ciqaabayo washadra maali maalkiisa barhkii marka wuxuu yihi tajibu zakaatu zakadii way waajibtaa fi khamsati ashyaa shan shay bay ku waajibtaa wahiya almawaashi waa mawaashidii iyo walasmaan qiimihii ashyaada waxyaabihii lagu qiimayn jiray iyo wazuruuc beerihii geedgaabkii iyo wathimaar midhihii oo geedweynkii oo dhirta nooca looga jeedo aynu arki doono iyo wa curuudu tijaara badeecadii ganacsiga ee la rogrogay faama almawaashi mawaashidii miyaa oo xoolihii iska mawaashida ahaa fatajibu zakaatu zakadii way waajibtaa fi halaaثati ajnaasin minha saddex jinsi oo mawaashida ka mid a waayo mawaashida xoolaha iyo waxyaabaha dawaabta socda oo dhan waa la odhan karaa mawaashi maadaamay sidaa tahay saddex jinsi oo ka mid ah ayaa markaa ay ku waajibaysaa sakadu wahiya saddexdaa jinsi wahiya iyaduna alibilu geeli weeyi iyo walbaqaru lodi iyo walghanamu arigi waa saddexda waa saddexda nicmooleyda la yidhaahdo wa sharaa'idu wujuubiha shuruudda waajibitaankeedu sakadu ay ku waajibaysaana sitatu ashyaa waa lix shay lix shay marka la helo ayay sakadii ku waajibaysaa alislaam walxuriya walmilku tam alislaam iyo walxuriya in badan baynu soo aragna waa islaamnimadii iyo xornimadii iyo walmilku tam milki dhamaystiran oo shaksiga milkigiisu milki tam ah waa inuu yahay waqtiyada qaarkood ayaa laga yaabaa wuxuu milkigiisu inaanu tam ahayn sida mawquufka shayga la waqfay ee weliba cid mucayana aan lagu waqfin cid mucayana haddii lagu waqfo saka wuu yeeshaa laakiin cid mucayana aan lagu waqfin ee milkigiisaasi iyo wax ka isticmaalkiisaasi haddiiba qolada wax ku leh ee aanad mucayanka inaad ka mid tahay waxa weeye dee ma aha milki dhamaystiran ma wuquufka noocaasi ahy milki dhamaystiran ma ama maalkii kitaabada addoonkii mukaatabka ah ee kitaabada lala qortay ee lagu yidhi intaa markaad bixisaabaad xor tahay intanuu lacagta urufsanayo hantidan u hayo waa mulkisan yahay laakiin milkigiisu milki dhamaystiran ma sayidka laftiisuna hantidan weli milki dhamaystiran uma laha oo qaab ay noqon doonto warkama hayo maadaamay sidaa tahay waxa weeye milkigaasi milki dhamaystiran ma ah qofkii wixii waaleeyay misna toosuma laha marka laakiin milkigu waa inuu yahay milki taam ah oo kaamil ah wanisaab waa inuu sakagoys yahay waynu arki doonaa shay kastaaba intuu ku sakagooyo walxawl waa in sanad kusoo wareego iyo wasawm waa in uu foofo isaama yani foofitaan waa in shay la foofinayo macnaha daaqa caadiga ah ee bannaan daaqaya waa inuu yahay oo shay la foofiyo oo la daaqaynayo daaqaa bannaan cunaya waa inuu yahay ee mid guriga lagu raashimo waa inaanu ahayn wa ama alasmaan asmaantii miya asmaantu waa amanu shay waa shayga qiimihiisa waa waxyaabaha wax lagu kala qiimaysto laakiin maanta wuxuu uga jeedaa wax ka ballaaran isagaana sheegi doono naqdaynku uga jeeda dahabka iyo fidada daabkiiyo fidadu ama madruub ha noqdeen oo noocii samanta laga dhiganayo lacagta laga dhigay ha noqdeen ama qayru madruub ha noqdeen kuwa aan la lacagayna sidooda isaga kuuskuusan waxay doonayaan ha noqdeen wa ama alasmaanu fa shay-aani waa laba shay aldahab iyo walfida waa dahabkii iyo fidadii dahabku waa dahabkii iyo fidaduna waa bahashaa markaa lacagta ee waxa weeye macdanta noocaasi ah ayay noqonaysaa wa sharaa'idu wujuubi zakaati fiiha shuruudaha zakadu ay ku waajibtaa fiihaa ahmaantii khamsatu ashyaa waa shan shay shan shay waa lixdii xoolaha loo shardinayey ayuunbaa shardigii asawm laga reeba shardigii foofitaanka intaasumaa ka maqan inta kale waa iskaga mid lixdii shardi oo laga xadfay shardigii foofitaanka ila lacagi iyo dahabma daaq tage intaasumaa laga reeba wa ama zuruuc beerihii miya fatajibu zakaatu zakadii bay ku waajibaysaa fiiha beeraha bialaaati sharaa'id bay ku waajibaysaa saddex shardi marka la helo an yakuuna wa inuu yahay mima yazracuhu alaadamiyuun wixii bani aadamku beerto ay min jinsi ma yazrachu alaadamiyuun waxyaabaha had iyo jeer bani aadamku beertaan waa inuu jinsigeeda ka mid yahay waxa bani aadamku beeranayo waa inuu ka mid yahay wa an yakuuna waa inuu yahay quutan mudakaran quut wax la quuto oo la kaydsado oo mudakar ah la kaydsado oo khudrawaad iyo waxyaabaha markiiba fasahaadaya aan ahayn waa inuu yahay oo khudradiiyo waxyaabaha saka lagama bixiyo markiiba waxyaabaha fasaadkoodu degdegayo ee quut wax la quuto oo misna la kaydsanayo kayd gelaya waa inuu yahay wa an yakuuna nisaaban sakagoysna waa inuu yahay wahuwa nisaabku khamsatu awsuqin waa shan awrar oo laa qashra calayhaa wax markaa qashin iyo bal aan aan lahayn wax markaa waxa weeye waa shan awrar oo saafiya oo aan markaa qashinkii aanu ku jirin laa qashra calayha wax markaa balkii iyo waxyaabihii waagadii iyo waxyaabihii sabuulkii kudhe waxyaabahaas waa inaana lahayn marka qadarkeedu inta uu yahayna dib baynu ka arki doona waynoo iman doontaa shanta awrar waxa looga jeedo dib baynu ka arki wa ama himaa midhihii miya fatajibu way waajibaysaa azakaatu zakadii fii shay-ayni laba shay bay ku waajibi oo minhaa ka mid a midhaha dhirta geedweynta ah laba shay oo ka mid ah ayuunbay midhahooda ku waajibaysaa waa hamaratu nakli geetimireedka midhihiisa oo de midhi oo timirtii ah iyo timire timireedka midhihiisa iyo wa hamaratu lkaram geedka karamka la yahdo waa geedka cinabka midhihiisa oo cinabkii iyo zabiibtii ashyaada ah marka horena cinab noqon marka dana zabiib noqon marka geedka cinabka midhihiisa labadaa geed ayuunbaa zaka laga qaadi waa geed timireedkii iyo geedka cinabka waa labadaa geed wa sharaa'idu lwujuubi zakaati fiiha shuruudda ay zakadu ku waajibaysaan arbacatu ashyaa wey waa afar shay afar shay ayaa shuruudda zakadeedu ay ku waajibaysaana wey waa intii xoolaha nool loo dhigayey oo laga reebayo shardigii foofitaanka iyo shardigii xawlka oo xoolihii noolaa lix shardi buu usoo dhigay asmaantii iyo waxyaabihii dahabki iyo fidadiina wuxuu usoo dhigay shan shardi oo waxa uu ka reebay un intii xoolaha asawma unbuu ka reebay tanna maanta xawlka ka reebay waayo wa aatuu xaqahu yowma xasaadi waxaa markaa la rabaa in la bixiyo xaqa iyo zakada ku waajibaysa maalinta la goosanayo goosigay ku xidhanta haddii beertu saddex bilood kusoo go'do haddii afar bilood kusoo go'do waktiga goosigun baa la bixinaya iyadu sanad loo eegi maayo sanad looma eegi maayo wa ama curuudu tijaara badeecadii ganacsiga miyaa curuudu tijaaruhuna waa wax kastoo la qaabiliyo dahab iyo fido wax kastoo dahab iyo fido la qaabiliya curuudu tijaara maal kasta oo dahabka iyo fidada lagu iibiyo o la qaabiliyo waa sharcigu wixii uu baneeyey ee xalaal ah ee la iibsanayo dahab iyo fido lagu bedelayo dahabka iyo fidaduna waa naqdaynkii wixii ka soo horjeedaana waa curuudu tijaara waa badeecadii ganacsiga fatajibu way waajibaysaa azakaatu zakadu fiiha curuudu tijaari bay ku waajibi bisharaa'id almadkuurati fi lanaan sharaa'idii iyo shuruudihii lagu soo sheegay ahmaanta ee shanta ahaa alislaam walxuriya walmilku tam walnisaab walxawl waxa weeye shantaasi shardi ayaa loo dhigaya waa intii xoolaa loo dhigayay uunu asawm laga reebay faslun wa awalu nisaabi libil geela nisaabkiisa awalkiisu khamsun shan wey geela nisaabka ugu horeeya ee uu ku saka gooyaa geel intuu ku saka gooyaa waa shan wa fiihaa waxaa ku sugan ay wa yu'khadu fiiha waxaa laga qaadayaa oo ku sugan shaatu neef adhiga neefka adhiga ahi lab iyo dhadig farqi male waa neef adhigaa laga bixi wa fii cashrin tobankiina waxaa ku sugan shaataani laba neef oo adhiga wa fii khamsata cashara waxaa ku sugan shan iyo tobankiina halaasu shiyaahin oo khamsa cashar hata hadday noqotona waxaa ku sugan saddex neefoo adhiga oo laga bixinaya wa fii cishriin labaatankiina arbacu shiyaahin afar neefoo adhiga wa fii khamsin markaa ilaa afar iyo labaatan hale ilaa shan iyo labaatanka wixii ka sokeeya afartaa neef un bay ahaanaysa marka geeli inta uu adhigan yahay shan shan un baa loo tirinaya shanta koowaad neef adhiga shanta labaad waa toban waa laba neef shan iyo tobanka waa saddex labaatanka waa afar halkaa markay marayso geel buu u wareegaya oo shan iyo labaatan maalintuu gaadhaabuu geel u wareegi doonaa inta hore adhaa laga bixinaya tirooyinkaa udhaxeeyaana waqsi baa la yahdaa waa bilaa sako yani tirooyinka udhaxeeya oo iminka shan ilaa toban laga gaadhayo afar baa udhaxeeya bilaa sake ah oo lix iyo toddoba iyo siddeed iyo sagaal afartaa neef sake may soo kordhin ka tobnaadba soo kordhiyey markii toban buuxsamay ayay sakadii isbedeshay wa fii khamsin wa cishriin shan iyo labaatan bintu makhaadin ina hooyo uurey wey ina hooyo uurey baa laga bixin waa laba jirgalun baa looga jeedaa carabtaa magacan u taqaanay oo sida qaalibka ah geelu markuu sanadka labaad galo hooyadii way rintaa sida qaalibka ah oo awrkaa loo du'iyaa maadaamay sidaa tahay magacaasay u yaqaaneen bintulmakhaad ina hooyo uurey marka hooyadeed inay dhimatay hashan iyo inaanay riminba midna farqi male magacay leedahay iska sifa kaashifa magacay sideeda isaga leedahay maaha qeyd ma faa'iideynayso in hooyadeed ay rinto macnaheeda ma faa'iideynayso wa fii hamsin wa cishriin bintu makhaadin wa fii sittin wa halaatiin lix iyo soddon lix iyo soddon ama soddon iyo lix waa bintun labunin inahoyo caanaley wey waa saddex jirgale ti hore laba jirgalay ahayd sanad bay dhamaysatay sanadkii labaad bay madaxa la gasho tanna labay dhamaysato kii saddexaad bay madaxa la gasho wa fii sittin wa arbaciin afartan iyo lix ama lix iyo afartan xiqatun wey waa afar jirgale waa tii awrka mutaysatay waxay mutaysatay awrka in loo tooyo ee awrqaad noqotay wa fii ixdaa wa sitiin koob iyo lixdan jadacatun tii ilka jebisay wey waa tii ilka dhacsatay geelu shan jir buu qaaliban ku ilka dhacda waa shan jir gaala wa fii sittin wa sabciin toddobaatan iyo lix bintaa labuunin waa laba ilmahooyo caanale ah wa fii ixdaa wa tisciin koob iyo sagaashan xiqataani waa laba afar shirgalawe wa fii miatin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo koob iyo labaatan marka uu gaadhana halaahu banaati labuun saddex ilmahooyo caanalay ah ayaa laga bixin oo saddex shirgala ah mid kastaba saddex shirgalata uma intaa kadib fii kulli arbaciin afartan kasta bintu labuun bintu labuun ayaa ku sugan oo laga bixin wa fii kulli khamsiina naxiqa konton kastabana waa afar jirgale afartan kastabana waa saddex jirgale markaa sakada geelu xagga tirtirinta xoolaha nool waa ta ugu hawl badan wey waayo xoogaa yaroo qaybida bay u baahanaysaa qaybiddaa ay u baahanaysaa ku dheeraan badan uma baahna inta hore ee uu yahay adhiga geela laga bixinayana shan shan u tiri shanta koobaadna afadhiya shanta labaad laba shanta saddexaad saddex shanta afraad afar waka waa shan shan shan shan buu isku bedelay marka dambe uu geel gaadhana toddoba lambar buu iminka halkaa inoogu sheegay toddobadaa lambar afarta hore waa mid neef geel ah labada lambar ee ku xigaana waa min laba waa lix halkaa lambar lambarka u dambeeya toddobaadna waa saddex kadibna qaacidada uu inoo tilmaamaya afartankiiba bintulabuun oo saddex jirgale ah kontonkiibana xiqa oo afar jirgale ah ayaynu tilmaami doonaa toddobadaa lambar unbaad qaybaysaa markaad doonayso geela sakadiisa inaad si wacan u qabato sax maaha marba inaad tahay inaan kitaabka ugu noqdo ii kaada adigoo kaynta miyiga maraya marka lagu weydiiye la yidhaahdo wadaadow geelaygu waa intaasi imisaan ka bixiya isla daqiiqadiba waa inaad soo tuurtaa inaad u fikirta ma waa inaad lambarada haysaa oo markiiba aada garataa lambarada geeluna saddex waxay ku dhammaanaysaa lix saddexna waxay ku dhammaanaysaa hal midhna waa kuu ka bilaabmayaa adoo shan buu ku dhamaanaya shan iyo labaatanka marka tirada un qayb saad isaga joogto waxaad tidhaahdaa shan iyo labaatan lix iyo soddon lix iyo afartan koob iyo lixdan toddobaatan iyo lix koob iyo sagaashan boqol iyo koob iyo labaatan toddobadaa lambarun toddobadaa lambarun isku day inaad xifdido ha la yidhahdo tar waxaanuu tirinaya waa noocma saad isaga joogto toddobadaa lambar uu tiri markaa toddobadaa lambar si wacan u qabato afarta lambar ee hore min hal neef oo geela oo lambar ahaan isku xiga ayaa ka baxaya lambarka koobaad waxaa ka baxaya laba jirgale lambarka labaad saddex jirgale lambarka saddexaad afar jirgale lambarka afraad shan jirgale waa sidaa wey afarta lambar afartaa lambare horena maxay yihin shan iyo labaatan soddon iyo lix ama lix iyo soddon waa laba luqo oo labadaba waa la isticmaalaa afartan iyo lix koob iyo lixda afartaa lambar ka koobaad waa laba jirgale waa shan iyo labaatanka ka labaad waa lix iyo soddon waa saddex jirgale ka saddexaad waa afartan iyo lix waa afar jirgale ka shanaad waxaa leeyahay ka afraad wuxuu noqonayaa koob iyo lixdan oo waa shan jirgale waa afartaa lambaree isku xiga laba jirgale saddex jirgale afar jirgale shan jirgale labada lambare aynu nidhi waa min laba waa toddobaatan iyo lix iyo koob iyo sagaashan toddobaatan iyo lix iyo koob iyo sagaashan toddobaatan iyo lix laba saddex jirgale wey oo laba jirgaluhu mar dambe kugu soo noqon maayo laba jirgaluhu sidiisaba geela hal mar unbu ka baxaa waa bintulmakhaab hal mar bay baxdaa waa shan iyo labaatanka mar labaad soo noqon mayso dib dambe kugu soo noqon mayso jadacaduna waa sidaasi le afartaa geelaha midhmidhka ahaa jadacada oo shan jirgala ahay mar labaad soo noqon mayso gebigeeduba koob iyo lixdan un bay ka baxdaa weligeed kugu soo noqon mayso bintulmakhaadaduna waa shan iyo labaatanka weligeed soo noqon mayso mar labaad bintulmakhaada la bixinaya lagu ohan maayo geela inta soo noqnoqonaysa waa labada lambar ee dhexe wey waa bintulabuunta iyo marka xiqada waa labada marka markuu toddobaatan iyo lix gaadho labadii lambar ee soo noqnoqon jiray kooda hore ka bixi waxaa taada marka rugaa toddobaatan iyo lix geelaa le shiiko umsa ka baxaya dhintaa labuurin si yar usoo dhufo markiiba ilaa sagaashan kay wadanaysaa sagaashan geelaan leeahay dhintaa labuurin ha ku daali koob iyo sagaashan maalinta uu yahay kowgaasa hawl wata eh koob iyo sagaashan xiqataani waxaa taada waa laba afar jir gaaleed labadii lambaree min labada ahana waa kuwa lambarkii saddexda ahaa waa boqol iyo koob iyo labaatan isaguna saddex bintu labundhe ila labadaa lambarun baa soo noqnoqonaya lambarkii hore ila bintu labun iyo xiqun baa soo noqnoqotay inta kale kugu soo noqnoqon maayaan halaasu banaati labunin dhe khalaas toddobadaa lambarun iyahay haddaad toddobadaa lambar qabato geela sakadiisa ku markaa waa ku hawl yaraanaysa toddobadaa lambar saddex waxay ku dhamaadeen lix waa lix iyo soddon ama soddon iyo lix afartan iyo lix iyo toddobaatan iyo lix saddexna min hal bay ku dhamaadaan koob iyo lixdan koob iyo sagaashan boqol iyo koob iyo labaatan shan iyo labaatan kuna waa halka iga bilaabatay intaa markaynu isla fahno weliba shan iyo labaatanka haddii la waayo iyada waxaa ka bedel noqodaa qaalin yar oo saddex jir gaale ah halkanse iminka inooguma qorno markaynu intaa ka gudubno qaaciduu ina siiyey wuxuu inagu yidhi war geela intaa dabadi afartankii kasta saddex jir gale kontonkii kastabana afar jir gale taana waxaad samaynaysaa oo aada ii xasuusnaataa mar kastoo toban buuxsamo in ay sakada hore isbedelayso mar kastoo toban buuxsamo sakadii hore iyo waajibkii hore taqayur baa ku dhacaya uu isbedelaya waqsina bilaa saka ana waxaa noqonaya oo qura wixii halkaa laga bilaabo sagaal neef wixii gaadha wixii aan masalada koobaad ka ahay oo masalada koobaad boqol iyo koob iyo labaatan sooma ahayn iyada waqsigeedu waa sideed neef oo boqol iyo koob iyo labaatanka ah inta laga bixiyo waxaa laga bixinaya ilaa boqol iyo sagaal iyo labaatanka marka sideed neef lagu daro laakiin haddii tobanba buuxsamo oo ay soddon gaadho ama afartan boqol iyo soddon boqol iyo afartan boqol iyo konton boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan toban kastoo buuxsamaa sakadii hore wuu bedelaya waqsi bilaa saka ahna waxaa lagaa yeelayaa oo qura sagaal neef wixii gaadha wixii aan masalada koobaad ka ahay sagaal neef wixii toban ka yarun baa lagaa yeelaya si kale haddii loo yihahdo maa duuna cashara ayuun baa waqsi gelaya fii kulli casharana yataqayaru lwaajib waajibku waa isbedelaya toban kastaa waajibku waa isbedelaya qaacidadaasuna yahay oo lagaa yeeli maayo hadhow inaad waqsi ama bilaasaka ka dhigto wax toban iyo wax ka badan lagaa yeeli maayo haddaba aynu dariiqadii inagoo qaacidada ku soconayna aan buuxino boqol iyo koob iyo labaatan banu joognay soo ma sagaalugee boqol iyo soddon soo ma boqol iyo soddonka innagaan toban tuurin hal mid tuuri mayno waxaanu rabnaa qaacidada inaynu marino oo nidhaahno afartankiiba bintu labuun kontonkiiba xiqa waayo boqol iyo soddon waa imisa afartanaad iyo imisa kontonaad waa laba afartanaad iyo konton si kale ma waa laba afartanaad oo sideetan ah konton waa boqol iyo soddon buura ah marka waxaynu odhanaynaa laba bintu labuun ila afartankiiba bintu labuun baa ka baxayse iyo mid xiqa waa intaa gu toban ku dar boqol iyo afartan waynagiinayna waqsi ma leh haddii tiradu buuxsanto waqsi ma jiro haddaynu boqol iyo shan iyo afartan aana shantaynu iska tuuraynaa waqsi oo bilaasika ah laakiin boqol iyo afartan mar haddaynu nidhi maxay noqonaysaa waa laba kontonaad iyo afartan marka waxaynu odhanaynaa markii hore maxaynu bixinay laba bintu labuun iyo xiqaynu bixinay sooma maanta xiqooyinka laba ka dhig laba xiqo iyo hal bintu labuun khalaas boqol iyo konton geela waa halaasu khamsiinaati waa saddex kontonaade sidii kaleba waqsi buu samaynaya haddaynu isnaan si kale udhiga waqsi buu inagu keenaya waqsina laynagama ogola toban bilaa sakaah aynu cidlo u erino lama ogola saddex kontonaadoo buura awe kontonkii kasta maxaynu ka bixinayna xiqa waa alaasu xiqaaqa saddex xiqo wey saddex afar jirgalaynu bixinaya boqol iyo lixdan geela toban baynu korrinay maaga toban kasta waa inuu tii hore bedelaa de waa afar banaato lama mar umalaynaya saa ma umalaynaysan inay tahay mise waaba xaqiiqa sidaasay xaqiiqa ku tahay wata waayo waa afar afartanaad wey boqol iyo toddobaad waa boqol iyo labaatan oo noqonayo saddex banaato labuniyo iyo konton sooma so saddex afartanaad iyo konton sooma waka waa saddex kunto labuun iyo midxiqa boqol iyo siddeetan muxuu noqonayaa isagu laba xiqo iyo iyo laba kunto labuun waa laba afartanaad iyo laba kontonaad wey boqolkii oo laba kontonaada ilaa haddii kale jajabay naga gelaya konton baa toban meel istaaga lama rabo haddaad iminka saddex kontonaad aynu nidhaahno de soddon baynagu soo baxaya oo wadeeraya lama rabo cidlo istaaga marka boqol iyo siddeetan waxa weeye markaynu rabno isgoosto waa laba afartanaad iyo laba kontonaad boqol iyo sagaashan saddex kontonaad iyo afartan ma umalaynaysan inuu yahay waa sidaa wey saddex kontonaad oo saddex xiqa ah afartan oo bintulabuun afartaa tuldood baa laga bixinaya laba boqol maalintuu yahay labada wejiba ku banaan labada wejiba waa ku bannaan yahay haddaad doonto kontonna u tiri oo waxaad tidhaahdaa afar xiqaa ka baxaya waa afar kontonaado haddaad doontana afartanna u tiri oo waxaad tahdaa shan binto labuun baa ka baxay waayo labadaba maanta waa ku ansaxaysa marduuba laba boqol yahay labaduba waa ku ansaxda afartannana waa lala laga helaya bilaa waqsi ah kontonnana waa ku dhammaanaya bilaa waqsi ah kaad doonto ka dhig weliba haddii labadaba la helayo ka masaakiinta u dheef roon baa laga dhigi waa masale macruuf oo adigu ahlulcilmigu ay fii kutubihim ku bastiyaan hadda se inaynu isdul taagnaa baynaan ujeedin laba boqol iyo toban ka war maxay noqonaysa laba boqol iyo toban afar afartanaad iyo konton waa saxiix boqol iyo lixdan lagu loo geeyo konton ayaa laba boqol iyo toban waa afar meeloodoo min afartana iyo konton marka afar bintulabuun iyo mid xiqa ah shan geela ayaynu qaalmood baynu kasoo saaray hadduu yaado laba boqol iyo toban baan leeah war shan qaalmood geela kasoo saar baynu odhan afar saddex jir gale iyo mid afar jir gale halkaa kala raacday wahlumajal qaacidadaana waynu fahanay oo dariiqadaasay maraysa dariiqadaas ayaad marinaysaa kuna dhaqmaysa faslu awalu nisaabi lbaqari halaathuun lo-da nisaabkeeda awalkiisu halaahuuna waa soddon lo-du soddon bay kusaka goysaa wa fiihaa waxaa ku sugan oo laga bixinaya tabiicun weyl weyl yaroo hooyadii raacaya waa gujirgara maxaa leey laba jirgara soomaaliya laba jirgara waa kaa hooyadii la socday ee laba jirgaraha tabiicaduna waa lamid sida xadiista ku timi oo haddaad tabiic bixiso wiilkaa yar bixiso iyo haddaad tabiicad bixiso labaduba gudaya wa fii arbaciina musina afartanka lo-da ana qaalin lo-ah oo saddex jirgale ah ayaa laga bixinay wa calaa haadaa kaa isaga ah abadan weligaa faqis ka qiyaaso wy wa calaa haadaa abadan faqis weligaa halkaa ka qiyaaso waxaad inoo soo xasuusanaysaa uun qaacidadii aynu marinay geela afartan iyo markii aynu u xisaabinaynay iyo conton qaacidadiisaw garan maysaan bartii mariya haba ka duwan markaa maanta waqsi muxuu isagu yeelanayaa isaga laftiisu lo-du markay lixdan gaadho waqsi toban ah weligii lagaa yeeli maayo sidii geelii un bay noqonaysaa waqsi waxaa la ogol yahay maxay waqsigu waa waxa bilaasikada ah ee laba farad udhexeeyaa waqsi la yaro marka waqsi waxaa lagaa yeelayaa oo qura markay lixdan lo-du gaadho toban wixii ka yar toban wixii ka yar ayuunbaa lagaa yeelaya laakiin iminka markay afartanka marayso tobanka kontonka waa lagaa yeelaya waayo tobanka kontonku waa waqsi oo iminka maxaa uu yidhi soddonkii lo-da ha tabiic baynu ka bixinay soomaa afartankiina musinaynu ka bixin kontonkana waa musinadii waxba isbedeli maayaan wax alaaliya wax isbedelaya ma jira tobankaasi waa wakti maalintay lixdan gaadho ayuunbaa faradku isbedelaya oo lixdankii muxuu noqonaya laba soddonaad marka waa laba tabiic wey tabiicaani baynu ka baxinaya maalintuu lixdan tahay lo-du waa laba tabiic wey markay toddobaatan gaadho tabiic iyo musina waa afartan iyo soddon sooma markay siddeetan gaadho waa laba musina wey ila waa laba afartanaad waayo toban waqsiga lama ogola markay sagaashan gaadho waa saddex tabiic wey waayo waa saddex soddonaad wey sagaashanku waa saddex meelood ama soddon sidii kale waqsi bay nagu samaynaysa toban baa cadlo istaageen lama rabo boqol maalintay lo-du tahay waa laba tabiic iyo musina waayo waa laba soddonaad oo lixdan ah iyo afartan boqol iyo toban maxay noqonaysaa boqol iyo toban waa musino iyo saddex maxay noqonaysaa waa laba musino iyo hal tabiic soo saama boqol iyo toban waa siddeetan oo laba musino ah loo geeyo soddon oo tabiic ah boqol iyo labaatan labaduba ku banaan halkii labada boqol ee geelay taaganta oo kale boqol iyo labaatan labaduba ku banaan oo ama afartanaad u tirin oo saddex musinaad odhan doontaa ama waxaad u tirin doontaa soddonno oo afar tabiic baad odhan doontaa ila waa afar soddonaada labada kaa doonto baa u tiri masaladii macruufka ahayd bay noqon doontaa ekeebaa la bixinaya waaya lo-dana arrinteeda halkaa ayna ku dhaafo iyadana wataa sakadeeda meel baynu ku tiirin fasnu awalu nisaabi lghanami ariga nisaabkiisa awalkiisu arbacuuna waa afartan arigu afartan buu ku saka gooya mar marka qaarkeed bay soomaalidu yidhaahaa afartan iyo awr awrku kuma jiro ama dameer u raro ama dushaada u raro ama wax kale u sameeyo awrku kuma jiro waa afartan ariga ama qoys ulahow ama hawlahaan intaad doonto islaamna ha lahaanine keligama afartanka ku raaco mar haddada afartan mulkiya leedahay khalaas waa lagugu leeyay afartanka halkaa gale aada haysato waxa weeye afartanka waa lagaa doonaya sakadiisa wa fiiha waxaa ku sugan oo laga bixinayaa shaatu neef ariga oo jadaca markaa ilka dhacsaday arigu markuu qaaliban sanad gaadho oo min adani ida ah aw amase haniyatun mid dhoolla bixisay oo min almacsiriya ah had iyo jeer arigu wuxuu ku ilka dhacsadaa markuu sanad gaadho baraarkaas sanadkan soo gaadhay baa ilka dhacsada marka waa kii dhammaystay hal sano ee waxa weeye kii labaad madaxa la galay ayaa jadaaca la odhan hadduu qowl lix biloodka ka dhigayaana waa jira riyahana waa kii laba dhammaystay ee kii saddexaad gelaya sanad bay kala weyn idaha waa kii hal sano dhamaystay kii labaad gelaya ayaa sakada gudaya lab iyo dhadigkuu yahayna farqi male lab iyo dhadigkuu yahayna geelaa farqigan keenaya iyo lo-da ayaa lab iyo dhadigooda lagu xisaabtamaa laakiin sida saxiixa ah ariga marka geela laga bixinayo iyo marka ariga ari laga bixinayo midna farqi ma laha labiyo dhadig kuu yahay wankana waa la bixin karaa orgegana waa la bixin karaa ridana waa la bixin karaa laxdana waa la bixin karaa farqi ma laha waayo adilada waxaa ku soo arooray marka lafdiga shaat shaatana labadaba waa shamlinaya fi kulli arbaciina shaatin shaat afartankii ariga neef hadii la yidhaahdo khalaas neefkaasi ma la baamiso waa dhadig farqi male cala alqawl saxiix marka afartankii ariga ahaa neef laba labadaa neef ee aynu tilmaanay mid ahaanunbaa laga bixi hal neef unbaa laga bixinaya neefkaasi ama riya ha noqdo oo mid dhoola bixiso oo laba jir iyo wixii markaa ka weyn ha noqoto ama ida ha noqoto oo sanad iyo wixii ka weyn ha noqoto manaa inta ugu yar baa lagu tilmaamay inta ugu weyn laguma sheegin da-dan baa lagu qaabsanayaana laguma odhan ee idaha gujir wax ka yari geli maayo saka weyn riyahana laba jir wax ka yaroo kii saddexaad u gudbaya geli maayo ama hadduu saddex jir yahay ama afar jir yahay ama shan jir yahay haddaanu duq iyo qaab wax qaab dara noqon macnaa waa caadi oo dhib male halkii lambarkii u yaraa halkii ugu yaraa laga bixinaya laguu sheegay oo haniya wax ka yara gudi maayo jadaco wax ka yarina gudi maayo macnuu saasuu dhacay ee lama laha da-daasaa lagu saameynayaado hadday ka weynaatiyo hadday ka yaraato midna la bixin maayo macnaa saa looma jeedo sidaa looma jeedo ee qatarka ugu yaree da-da ugu yaree gudaysaa laguu sheegay ee da-da ugu weyne gudaysa laguma sheegin wa fii miatin wa ixdaa wa cishriin boqol iyo koob iyo labaatan shaatan waa laba neef oo adya boqol iyo koob iyo labaatan intaa udhaxaysa waa waqsi waa bilaa sakon maalinta boqol iyo koob iyo labaatan arigaasi noqdo tiro iyo koob iyo labaatan haddii si kale loo yidhaahda ila soomaaliga tiradu waa boobe waxa weeye laba neef baa laga bixinay wa fii miatin wa waaxida laba boqol wa fii miatayni laba boqol iyo wa waaxidatin midh halaasu shiyaahin saddex neef oo adhiga laba boqol iyo kow maalintuu adhigaasi gaadho saddex neef baa laga bixinaya wa fii arbaca mia afar boqol arbacu shiyaahin waa afar waa afar neef oo adhiga hadduu afar boqol gaadhana afar tiro waa waxa weeye afar afar neef oo adhiga uma intaa kadib fii kulli miatin shaatin boqolkiiba neef baa laga bixi wixii intaa ka dambeeya tiraa lagu xisaabsamaya arrinta tirun baa lagu xisaabtamaya marka lagu yaha shan boqol oo ari aan leeahay waa waxaad leedahay shan neef lix boqol lix neef toddoba boqol waka wixii kale ka sokeeya waa waqsi hadduu kugu yidhaahdo lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan baan leeahay sagaal iyo sagaashanka iga daayo waa waqsiye lixda boqol mid neef ka bixi baad leehay wixii boqol ka yarna saka ma leh boqol boqolun baa lagu xisaabtamaya boqolkiiba neef hadduu ku yidhahdo kun neef baan leehay toban neef bixi un baad odhanaysa waba isku hawlimaysa wixii dhaaraadahay inaan buuxinna waxba laga soo qaadin sakadii ariguna halkaa ku gudayso iska hawliga fayduma ka oran ta geelaa waxoogaa yaraa hawl badnayde oo qaabka loo tirinaya iyadana toddobadii lambar un baynu adkaynayna haddaad toddobadii lambar adkayso khalaas isna hawl male arigaasi wuxuba waa saddex lambar afartan buu ku saka gooyaa waa neef boqol iyo koob iyo labaatan buu isku bedelaa waa laba neef waxa weeye laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan waa neefkaas waa waa saddex neef laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan maalintuu afar boqol gaadho boqol boqolun ugu xisaabto xataa isaga waa afar neef waa afar neef waa boqol waa afar boqol waa afar neef shanta boqol waa shan neef lixda boqolka saasuu ku fasna wlkhaliaani yuzakiyaani zakaata alwaaxidi wlkhaliiaani khaliid faciil bimacna almafcuulna waa laga dhigi karaa faciil bimacna alfaacilna waa laga dhigi karaa oo wlkhaliiaani ay wlkhaalidaani labadii wax isku darsaday oo bimacna alfaacil aad ka dhigto labadii wax isku darsaday yuzakiyaani way u zaka bixinayaan zakaata alwaaxidi ay ka zakaati alwaaxid sida sakada mid qura oo kale ayay u zaka bixinayaan saa waad odhan kartaa oo labadii wax isku darsaday sidii mid quroo kaley u saka bixinayaan sidaa waad udhigi kartaa khaliidka bimacna almakhluudna waad ka dhigi kartaa kii la isku darayna waad ka dhigi kartaa oo mafcuul waad ka dhigi kartaa oo walkhaliiaani yani labadii laysku darsaday makhluudkii wixii laysku daray yuzakayaani waa looga saka bixiyaa zakat alwaaxid ee ka zakat alwaaxid sida xoolo qura oo kalea looga saka bixiya xoolihii laysku daray sida maal qura oo kalea looga saka bixiya waad odhan kartaa oo yuzakayaani aad tahayd markaa oad ka afka fadxiso inaad kasriso oo labadii wax isku darsaday u celisana waa lesha aad tahayd labadii wax isku darsaday waxay u saka bixinayaan sidii mid qura wlkhaliiaani labadii wax isku darsaday yuzakiyaani way u zaka bixinayaan zakaati lwaaxid ay ka zakaati lwaaxid sida mid qura zakadii bay u zaka bixin bisabci sharaa'id marka toddoba shardi la helo idaa kaana almuraaxu waaxida waa marka uu yahay xeradu mid qura miimka xeradu markay mid qura tahay wlmasraxu waaxida sabaduna ay mid qura tahay markay xeradu mid qura tahay sabaduna sabadu waa halkan xooluhu guriga duleedkiisa dushiisa ee subaxiina ay ku barqadaan galabkiina ay mayracdaan ayaa masraxa marka waxa weeye sabaduna ay mid qura tahay oo sabadan qura ay wada daaqaan walmarca waaxidan daaqtaguna mid qura yahay meesha u daaqtagayaan meel qura tahay walfaxlu waaxidan qoorhkuna mid qura yahay qoodku qoorhku mid qura yahay waxaa looga jeedaa ama midkood ha lahaado ama ha midkood ha soo tooban caaraysto oo cid ha soo siiso oo ha tooban caara inuu markaa xoolaha loogu daro un haws haw siiye ama labaduba ha soo tooban caaraysteen waa inaan loo arag markuu xoolaha kale u gudbaye qofka kale inuu doolaalo ku yahay oo waxa weeyaan meel kale kaga yimi waa inaan sidaa loo fahmin waa la isla waxaynimu ada adigu inoo keentay haddaan anigu keeno iyo hadday layna soo wada siiyaba midna mid maaha waa inay markaa isku xoolo qura yihiin un buga jeeda walmashrabu waaxidan makaanu cabitaankuna waa inuu meel qura yahay oo meeshay ka cabayaan waa inay meel qurata walxaalibu waaxidan ka lisayaana waa inuu mid qura yahay buy laakin waa weji daciifa oo madhabka ahe laa ictibaara lah wa mawdicu alxalbi waaxid waaxidan meesha lagu lisayaana waa inay meel qurata macnaa adigu almuhim waxaa looga jeedaa xoolahani sidii xoolo qura waa in loola isticmaalaya oo had iyo jeer calaamaadka lagu garto xoolaha qura oo kale sideedii way inay yihiin ee xoolo inta laysku yeelo darsado uun ilmahaasi ay isugu been raacee ciidanka iga yare ha inoo raaco inta la yidhaahdo hadhow la iska kala soocanayo reerba xaggiisa ula kacayo qolana qola aanay shaqo ku lahayn oo maalin la odhanaya annaga xoolahayga waxaa laga waraabiyey berkada hebel ama ceelka hebel adigana dee qoladaa kalaa ku waraabisaood maalaha qabo la isku shaqo manihiin waynaan wax nooca ahay waa inay xoolo u eg sida xoolo qura oo kale waa inay yihiin adigu shardi aada u muhima laakiin dee shuruudii hore laga soo fahmayo ayaa meesha ka maqan oo ah labaduba waa inay ahlu zakaa yihiin labaduba min ahli zakaa waa inay yihiin oo haddii gaal iyo muslim wax isku darsadaan way isku darsan karaane waxa weeye dee zakada gaalka waxba lagu yeelan maayo waxba kaama qusayso oo markaas ma quseeya intaadumaad tirsanaysa gaalka saka laguma lehe intaadumaad ohanaysa waa intaa marka labadan qofee aad waxay isugu tirinaysaa labaduba ahlu zakaa waa inay yihiin dad zakada u ehela waa inay yihiin oo laba qof oo muslima waa inay noqdaan dabeedna aad tahdo war imisaad leedahay inta ana inta in midkood sakagoys yahayna shardi maaha waa in labadoodu marka la isku darun isku sakagooyaan ee midba inuu sakagoys gaara wato waxba shardi maaha haddii afartankii adag ahaa midba labaatan leeyahay wayse sakeynaya wayse sakeynaya aduu qaabkay isu sakeeyaan iyo waktiga laysku soo daro iyo masaa'ilka ah haddaynu dabacno inaynu gudagallo aad bay inoogu dheeraanaysa waayo masaa'ilka aada u adag ee fiqiga ayay masaladu ka mid tahay marka ha la gudagalo khaliidaan kuma hawl yaraa markaa sideydaynu ku daynayna waayo haddaynu gudagallo siyar kaga dhammaanmayno waxaynu u baahanaynaa inaynu si badan u bastino ilaa lix weji oo marka ahlulcilmiba ay maraan siba madhabka shaaficiyada iyana ay tilmaamaan inaynu gudagalaabay noqonaysaa oo masaladii kala saarsaarno aakhirkana saddex noocun isugu celino hadalkeeduna inagu dheeraado maadaabaynaan hadalka inaynu badino u jeedin sideedaynu kaga gudbaynaa kelmadaasaana kaga filan wnisaabu dahabi faslun wanisaabu dahabi dahabka nisaabkiisi cishruuna mifqaala waa labaatan mifqaal wey waa labaatan mifqaal wa fiihi waxaana ku sugan rubucu lcushri toban meelood meel rubuceed wa huwa rubuculcushriguna nisfu mihqaalin mihqaal barhkii weey wa fii maa zaada wixii intaa ka badanna bixisaabihi xisaabtiisa ayaa uu ku sugan yahay oo uu ku soconayo wnisaab lwariqi lacagta nisaabkeediina oo fidadii miataa dirhamin dirham laba boqoloo dirham wey miataa dirhamin laba boqoloo dirham wey wa fiihi waxaa ku sugan rubuc lcushri toban meelood meel rubuceed wa huwa khamsatu daraahim waana shan dirham wa fii maa zaada wixii ka badanina bixisaabihi xisaabtiisa ayuu isaguna ku socon halkana wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo dahabka iyo fidadii waxay ku saka goynayaan kuwaasi oo maanta lacagtan la isticmaalana labadaa macdanood oo lacagtan imanka la isticmaalana iyada un loo celinayo marka wuxuu yihi dahabka labaatan misqaal labaatan dinaarna waa la yidhaahdaa ayaa waxa weeye laga bixinayaa zakada labaatankaa misqaal marka miisaanka casriga a lagu eego inkastoo isaga laftiisa noocyadiisu iskilkhilaafaan laakiin markaynu iska soo ururino aynaan aqwaasha iyo qaababkay udhisan tahay wax hoos usii gudagelin waxa weeye halkii midqaalba afar garaam iyo rubuc wey afar garaam oo dahaba iyo rubuc marka labaatan lagu dhuftay four point twenty five marka afar dhibic shan iyo labaatan macnaha noqonaysa afar garaam iyo rubuc afar meelood meel waxay noqonaysaa shan iyo siddeetan garaam oo dahaba marka labaatankaa mifqaal ama dinaar mifqaalka dinaarna waa la yidhahdaa oo hadhow markaad doonayso tusaale ahaan masalan tuugga inta gacanta lagu jarayo o kale iyo rubucu dinaar iyo markaad xadiista ku aragto dee dinaarkiiyo mifqaalkaas ku mid ah dabeedna markiiba halkaa qadarkii baa kaaga soo baxaya waxaad odhanaysaa war horta rubucu dinaarku waa imisa horta de waay dinaarku waa imisa ka horeysa dee dinaarki waxa weeye afar garaam oo dahaba iyo rubuc dee bes afar garaam iyo rubuc un afar uqayba waa hal garaam iyo wax yar ayuunbay markaa noqonaysa inta lagu jaraya marka dariiqadaasuu mari marka maantana waxa weeye labaatan mithqaal soonama odhan oo shan iyo labaatan garaam halkii mithqaalba ama halkii dinaarba wuxuu ka dhigan yahay afar garaam oo dahaba iyo garaam laga dhigay afar meelood meel waa four point twenty five sidaasuu ka dhigan yahay waa shan iyo siddeetan garaam oo dahaba shan iyo siddeetan garaam oo dahaba dahabka gaadha ayuunbaa sakagoysa dahabka intaa ka yari sakagoys maaha lakin shan iyo labaa shan iyo siddeetan garaam markuu gaadho ayuunbuu markaa sakagoysa waxaa kalaad xasuusnaanaysaa xoolaha nool wixii aan ka ahayn waqsi ma yeeshaan waqsi ma laha xoolaha nool waqsi bay lahaayeen soo ma adhigu imisu kusa ka goynayo adhigaa inoogu dambeeyeen afarta imisaa waqsi noqonayo neefka labaad inta laga gaadhayo siddeetan neef oo adhig marka siddeetan lagu daro xitaa isma bedelay sakadu afartankii haddii siddeetan dambe loo geeyo midhkii un bay ahayd boqol iyo labaatan buu noqonay boqol iyo koob iyo labaatan markuu gaadho kowgaasaa wax keenaya marka sideetan waqsi ah oo bilaa sake ah ayaa meel dhexoo halkaasi iska tuba xoolaa nooluun baa waqsiga leh shay kaloo waqsi yeeshaa ma jiro shayga kale imaa inaanu sake goynin oo lagu yaado sakegoysba maa misaabkii ma gaadhin imaa inuu gaadho oo sentigii soo kordhaaba sake lasoo kordho waxba kama dhexeeya waa labada ma ama maba sake goynin ama shilinkii soo kordhaayo qadarkii soo kordhaaba sake la kordhay markaa shan iyo siddeetan garaam buu dahabku kusa ka gooyaa wixii kastee ku kordhaana sakii la kordhaya halka garaamee dambe soo kordhaa sakadiisu wataa waxaana laga bixinayaa buu yidhi rubuculcushri toban meelood marka shayga laga dhigo meel ka mid ah marka afar meelood laga sii dhigo meel ahaan bal iminka labaatankii toban meelood ka dhig waa toban meelood oo bilabaa soo maa labadaa afar usii qaybi dee laba afar loo qaybiyey meel kastaaba nisfi bay noqonaysaa labadiiba way sii kala jabaya afar jab bay noqonaysaa soo ma dee nisfi kamidaa baxaya wakaa kugu yidhi waa shaygii oo toban loo qaybiyey meeshii haltabneedkiina lasii qaybiyo afar laga dhigay meel kamid a cibaaradaa waxaa ka dhow in la yidhaahdo afartan meelood meel baa la bixinaya kelmadaasaa ka dhow waana rubuculcushrig afartan meelood meel ayaa la bixinaya waana isba daaline marka dahabka lagu sheego lagu yaado intaasoo boqoloo garaam baan haysta calculatorka intaad soo qaadato ad afartan uqaybsata intaas ka bixi meesha soo baxda taasaa ka hawli oo iminka labaatankii mithqaal waxaynu uqaybinaynaa afartan labaatan bay ahayn soo ma waa afartan nisfi afartan meelood oo mid nisfi ah dee midh ahaan bixi nisfu miqdaar sidaa ku bixi afartan meelood meel baa ka hawl yar in la yidhaahdo garaamkii kordhabana sakadiisa ku dar oo sakadiisa afartan meelood meel baa la bixin weligiiba waa la socdaa marka la fidadii baa timi waa laba boqol oo dirham labada boqol oo dirham ee macdanta fidada ah dirhamku dirhamkan iminka aynu naqaano maaha warqadaha yaryaraha tan iyadu waa iska arrin markaa sanad un iska ala cuskanayo kaanamaa dee lacagta un iskaga dhisane oo xukumkeedii un iska qaadanaysa e dee ma aha markaa naqdi xaqiiqiya iyo lacag asala midna ma aha oo iska warqadaha wey waana shay sidiisa isaga taagan oo ribada iyo keyrkiiba ay gelaysa isaga wax lamid ah marka labada boqol ee dirham iyagana rubuculcushri baa laga bixin labadii boqol ee dirham maanta markaynu naano intaasoo fidaa bay u dhigmaan dee meelaynu fido ka helaynaan jirinba dabeedna waxba inoo tari mayso markaynu naano labada boqol ee dirham waxay u dhigantaa intaasoo fida ah waxba inoo tari mayso waxaa muhima kaa la helayo in loo celiyo ee dahabka ah oo la yidhaahdo lacagtana wixii shan iyo siddeetan garaam oo dahaba jaraya ayuunbaa saka goysa hadalkeedan badan iyo qadaradeeda iyo siyaabaha lagu dhiso iyo lacagtu imisa nooc bay marka xukunkeedu muxuu yahay lacagtan iminka la isticmaalo oo ilaa shan qowl ahlulcilmi oo kaleyihiin faahfaahinteeda iyo arrinkeedaaba intaynu indhaha ka rogano ayaa waxaynu leenahay dahabku shan iyo siddeetan garaam buu ku saka gooyaa fidaduna maanta waxaa loo celinayaa dahabka oo dahabkaa wixii lacagee gooya shan iyo siddeetan garaam wixii lacagee jara ayuunbaa saka goysa hadduu doolar yahay doolarka shan iyo siddeetan garaam oo dahaba gooya ayaa saka goysa hadduu somalilan shilin yahay ka waxa weeyaan lacagta jarta bahalkaa loo yaqaano dahabka shan iyo siddeetankaa garaan ayaa saka goysa lacag soomaalida kale sidaasi leh birta etoobiya lamid riyaalka sacuudiga lamid yuurada markaa yurubta meeshay doonta ha noqoto wadankay doonta ha noqoto lacag kastaba daabidkaasaynu udhigayna waxaynu leenahay beledkaa doonto joogo lacagtaadu hadday shan iyo siddeetan garaan jarayso xoolo saka goysa baad haysataa hadday ka yar tahay saka goys ma marka iminka ama sideed iyo afartan laya ama konton dollar laya iminka inaga oo kale hadda halkii garaan muxuu marayaa ilaa konton dollar ama ilaa afartan iyo sideed meela hadii konton dollar ba la yidhaahdo de maxay noqonaysaa afar kun iyo laba boqol iyo konton miya qadaradaasay noqonaysa baan umalayna marka wixii qadarkaa noqdo ayaa sagagoysa wakti kastabana sidaasuba loogu xisaabtamaya shan iyo siddeetan garaam oo dahaba lacagta jartaa de lacagtaadaas kuu goyn karaysana waa saka goys haddii kalena saka laguguma laha kun iyo laba iyo saddex toona saka laguma laha walaa tajibu ma waajibto zakadii fi lxulliyi lmubaax xulligii iyo waxyaabihii laysku qurxinaya mubaaxaha zakatun saka mal walaa tajibu ma waajibayso fi lxulliyi lmubaaxi marka waxyaabihii laysku qurxinayay ee mubaaxa ahaa zakatun zaka ma waajibayso oo zaka ku waajibaysaa ma jirto walaa tajibu waajibi mayso fi lxulliyi lmubaaxi xulligii mubaaxa ahaana kuma waajibaysa zakatu zaka kuma waajibayso dahabkii la xidhanayay waxyaabay la midka aha ile labadaas shay un ba walba haday zakadu ku waajibayso dahabkii fidada qaaliban waxyaabaha laysku qurxiyaana waa dahabka wey marka dahabka noocaasi ah zaka male ayuu leeyahay adugu waa qowl ka mid a aqwaasha ahlulcilmiga xooggiisana waa leeyahay waxaase kasii xoog badan qowl kale war maya ee waa laga qaadaya dumarku dahabkan ay isku qurxinayaan hadduu saka goysa aqwaashu way iska badan tahay mid halmarka qaada iyo mid yahda toobal caarada iyo hadalladu way iska badan yihin laakiin labadan qowl ee u dambeeyu man kusoo ururina qowl kale zaka laguma laha oo kan ah iyo qowl kale waa lagu leeyahay labadana waxa fiican qowl kale war waa lagu leeyahay waa laga bixinaya qowlkaasi baa sii fiican oo xoog badan ahlu cilmi badan baa marka mualifaad ukhaasa masalada ka alifay oo ka qoray marka waxba hadalkeeda kusii tigaali mayno waxaanu leedahay adilada cumuumkeeda marka la eego iyo xadiista markaa kuwa dumarku xidhanayaanba ku ansaxday waxa weya waa in sakada laga bixinayo ahlulcilmiguna hadduu xad israafa yahay in sakada laga bixinayo oo xad aan banaanayn hadduu yahay in sakada laga bixinayo laba iskuma hayso oo haddii xulliga niqaab muxarama noqdo oo la xad dhaafiyo ama rag samaysto iyo wax noocaasiya oo muxaram yahay in laga bixinayo waa bilijmac sidaa wadeed buu mubaax ugu qayday qadarka banaan xulliga mu banaan ugu qayday haddii uu aanu wax yaroo dee aan gaadhaynin nisaabkii yahayna inaan laga qaadin waa qawla waaxida lakin waxaa laysku hayaa war haddii nisaabkiina buuxo xulliganina mubaax iyo ciddii uhelkaaydo dumarkiiyo ciddii haystaan oo xidhan yihiin hortuu sake maleeya mise maaha isagana sida saxiixa waa in adilada cumuumkeeda wax cadoo lagaga saaro aan la haynin iyo xadiista khaaska ah kusoo aroortayna la tixgelinayo qolada xadiista qolada kalena xadiista khaaska ah meelaha aan banaanayn iyo waxyaaba noocaasiya bay ku awilayaan oo u leexinayaan marka qowlka kale ayaynu ku tegaynaa oo dooranayna halkaa inoo joogto allah subxaanahu wa tacala